waa mahadsan tahay walaalka weerarka cagmarinta ah ee saakay ciidanka xarakada shabaabul mujaahidiin ay kula wareegeen magaalada masaajid cali gaduud ee wilaayadii islaamiga ah ee shabeellada dhexe iyo sidoo kale la wareegitaanka deegaanka geelgub ee duleedka magaalada xaaji cali waxa uu imaanayaa amaba weeraradan ay ku soo aadayaan iyadoo muddooyinkii lasoo dhaafay xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda federaalk uu ku sugnaa magaalada cadalle ee gobolka shabeellaha dhexe xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda federaalk ayaa maalmahan waxa uu magaalada cadalle ee gobolkaasi u joogay si uu isugu celceliyo ciidanka dowladda federaalk oo maalmihii lasoo dhaafay firxadka ahaa deegaanada u dhow magaalada aadan yabaal iyo sidoo kale deegaano ka tirsan degmada cadalle qudheeda haddaba markii xasan sheekh maxamuud uu ka cararay magaalada cadalle tan iyo xilligaasi magaalada waa ay gelgelanaysay wixii ciidan ah ee uu ayaamahan isku ururinayeen faraha ayay ka baxeen waana tan saakay dhacday in magaalada cali gaduud markii mujaahidiinta ay la wareegeen in maantay magaalada cadalle ay isugu tageen dhammaan ciidankii dowladda federaalk ee laga soo eriyey guulane geelgub iyo sidoo kale masaajid caligaduud qudheedaba hadda saakay waxa ay ku sugan yihiin dhammaantooda magaalada cadalle dhowaanna waxaa go-aan adag soo saaray ee guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidanka dowladda federaalka xasan nur cali shuute kaasoo ciidanka dowladda federaalka u sheegay inay maxkamad soo taagi doonaan askarigii ka carara magaalada aadan yabaal hadeertaanne waxa ay ciidankaba isaga carareen masaajid cali gaduud guud ahaan arrimahan waxay kusoo aadayaan iyadoo xasan sheekh uu maanta ku sugan yahay deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe shabeellaha dhexe inta ciidanka dowladda federaalka uga harsan iyo shisheeyahana hadda ay ku sugan tahay xaaladda hubanti la-aana isku soo wada duubo waxa ay arrimahan oo idil kusoo aadayaan iyadoo dhowaan sheekh cali maxamuud raage sheekh cali dheer afhayeenka xarakada shabaabul mujaahidiin kelimadu u jeediyey munaasabad ciidan mucaskar loogu soo xiraya wuxuu sheegay in deegaanada ka harsan ee shabeellaha dhexe ee gacantooda weli aysan ku jirin ay qorshe ka leeyihiin saakay waxaan aragnana waa qayb ka mid a waxyaabaha uu dhowaan sheegay sheekh cali dheere ee ah inay qorshe ka leeyihiin deegaanada ay uga harsan yihiin shabeellaha dhexe